أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka oo aynu xilligan oo kale hawada idiin soo marino qodobada barnaamijka intuu socdo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dhegaystayaal tallaabooyin uu qaaday gaalka donald trump oo la sheegay inay saameyn ku yeelan doonto ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka saliibiga ah ku jooga soomaaliya sideese gaalada yurub u maarayn doonaan qarshaadka ay siiyaan dalalka afrika qodobkaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka intuu socdo maxay yihiin dadka xabashada etoobiyaanka ee lagu laayay magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan maamulka shaalardirarka somalilan ayaa xabsiga u taxaabay saxafi samafalaha oo caan ka ah deegaanada gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya mid ka mid ah joornaalada ka soo baxa maraykanka oo caddeeyey in kooxda riddada halaageeda uu soo dhowaaday iyo masiirka maraykanka geeska afrika oo laga dayrinayo waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixinuu daabacay mid ka mid ah maxaayadda ka faallooda arrimahani qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellada hoose oo ka qayb galay munaasabad maxad loogu soo xiriyey arday ka tirsan beesha garre qodobadaas iyo wixii soo raaca ayaad barnaamijka ku maqli doontaan inta uu barnaamijka socdo waxaa igala qayb geli doona walaalaha ilyas cabdulaahi iyo xaaris cabdiqaadir أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين qaybaha hore ee barnaamijka faafreebka wararka ayaynu gudagelaynaa bal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta oo alaab aynu ku soo gudbino waxyaabaha ay qoraan mareegaha internetka haddaba waxaa xubintaasi soo diyaariyey islamarkaana halkan ka soo jeedin doona walaalka xaaris cabdiqaadir aad baad u mahadsantaha walaalka dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan ku horeyno shabakada somali mem oo warbixin ka qortay xayaaraado oo madaxweynaha mareykanka kusoo rogay ganacsiga yurub oo la sheegay in ay saameyn ku yeelanayaan ciidamada afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya donald trump oo ah madaxweynaha mareykanka ayaa canshuuro xaddaaf ah kusoo rogay dhammaan dowladaha tartanka dhaqaale kula jira xukuumadda washington iyo xitaa dowlado aan wax loolan ah kula jirin dalalka oo canshuuraha adag duldhiga waxaa ka mid ah gumaystayaasha reer yurub kuwaas oo muddo ku dhow boqol sano xaliif siyaasadeed iyo mid militari bala ahaa dowladda salibeedaha mareykanka tallaabadan ayaa walaalka la rumaysan yahay inay saameyn xun ku reebi doonto dowladaha dabalifyada ee ka jira qaaradda afrika kuwaas oo ku tirsanaa sandareertada ay ka heli jireen midooda yurub madaxweynaha mareykanka waxa uu wareegto fulineed ku sheegay in labaatan boqolkiiba canshuuraha la dul saarayo badeecadaha dowladaha yurub uga yimaada mareykanka tani ayaana waxay ka dhigan tahay hoosdhac weyn oo ku imaan doona dhaqaalaha yurub ururka midooda afrika oo ciidamadiisu duulaan ku joogaan soomaaliya ayaa waxa uu weyn doonaa lacago malaayiin dollar ah oo deeq ahaan uu uga heli jiray midooda yurub khubarada dhaqaalaha ayaa waxay aaminsan yihiin in ciidamada afrikaanka ee ku sugan soomaaliya ay weyn doonaan qarashaadka uga imaan jiray yurub gaar ahaan mushaaraadka iisaadka dhinaca kale taliyaha africom ayaa ku eedeeyey dowladda shuuciyadaha shiinaha inay galangalweyn ay ka wado afrika ayna isku dayeyso in ay buuxiso booskii ay banaysay hay-adda u s aid isagoo khudbad jeedinaya ayuu walaac ka muujiyey sida awoodda shiinaha ay ugu sii fidayso afrika loolanada u dhexeeya gaalada adduunka ayaa waxa ay gaartay meeshii ugu darnayd waxaana loolanadaas ay fursado siinayaan shucuubta muslimka ah ee madaxa uga taagnaayeen quwadaha baadilka ah tani waxaay had warbixin uu maanta daabacay websiteka somaali memo websitekan sidoo kale waxa uu maanta daabacay warbixin ku aadan ciidamada maamulka la magacbaxay somalilan oo xabsiga dhigay cabdimaalig muuse coldon wararka ka imaanaya waqooyiga soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada maamulka la magacbaxay somalilan ay xabsiga dhigeen weriye cabdimaalig muuse coldoon oo sidoo kale ahaa samafale dadka tabaalaysan gacan qabta ciidamada booliisku waxa ay gacanta ku dhigeen cabdimaalik coldoon xilli uu ku sugnaa magaalada berbera waxaana ay ula dhaqaaqeen dhanka goob aan la aqoonin maalmihii lasoo dhaafay ee si aadah loo daba joogay coldoon wuxuuna horey u sheegay inuu ka baxsaday magaaladii uu kasoo jeeday ee burco uuna ku sugan yahay goob aamin ah coldoon ayaa marka laga soo tago caawinta dadka tabaalaysan waxa uu caan ku ahaa inuu jeediyo hadallo kulul oo ka turjumaya xaaladda soomaaliya isagoo aad u dhaliili jiray gumaysiga iyo dadka gacanta siinaya dhanka haddii aan u gudubna warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaay maanta daabacday warbixin ku aadan in inka badan afartan askari oo itoobiyaan ah lagu dilay caasimada suudaan ee khurtuum ugu yaraan afartan laba askari oo itoobiyaan ah ayaa dhegta dhiiga loo daray kadib maalmo un markii ay ciidamada suudaan ee uu hogaamiyo jenaraal cabdifataax al burhaan ay kooxda murtasaqad ah ee r s f ay dib ugala wareegeen caasimada suudaan ee magaalada khurtuum askartan itoobiyaanka ah ayaa lagu leeyay dhowr goobood oo ku yaal gudaha magaalada khurtuum sida ay tobisay een warbaahinta maxalliga ah ee etoobiya inkastoo wax war dhacdadan ku aadan aanu ka soo bixin dhinaca taliska suudaan n waxaa jira warar sheegaya in ay jiraan calshaqaystayaal etoobiyaan oo la safnaad kooxda dacmu sariic ee uu taageero maamulka ridadaha ee sutaga imaaraadka siday tabinayaan qaybo ka mid ah warbaahinta gudaha ee dalka suudaan weliba warkaasi uu beeniyey maamulka adis ababa sidoo kale warar ayaa waxaay sheegayaan in ay jiraan murtasaqo kale oo ka tirsan kooxda t b l f oo iyaguna la safan kana barbar dagaalama ciidanka suudaan ee cabdifataax al burhaan kuwaasoo lagu eedeynayo inay wadaan abaabul ka dhan ah itoobiyaanka ku sugan magaalada alkhurtuum isku soo duuba dowladda xabashada etoobiya iyo weliba safaaradda ay ku leedahay dalka suudaan ilaa hadda xowraha kama aanay soo saarin laba afartanka itoobiyaanka ah ee la sheegayo in lagu dilo dalka suudaan weerarkan ayaa waxaa ku soo aaday xilli ciidamada suudaan ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta caasimada suudaan ee alkhurtuum waa kadib markii dagaallo ba-an oo muddo isbuuco qaata ay la galeen maliishaadka murtasaqadaha r s f xubintii hadalhaynta ee barnaamijkan wanaga intaa dhegeystayaal aan idin celiyo mar kale iyo qodobada inooga haray barnaamijka faafreebka wararka waad mahadsantahay xaaris qodobkii xiga oo aynu barnaamijka ku soo qaadanayna ayaa wuxuu yahay mid ka mid ah joornaalada ka soo baxa maraykanka oo caddeeyey in kooxdii riddada halaageeda uu soo dhowaaday iyo masiirka maraykanka geeska afrika oo laga dayrinayo warbixintaasi waxaa soo jeedinaya walaalka eliyas cabdulaahi dowladda soomaaliya waxay qarka u saaran tahay in cagta la mariyo haddaba taraam arrinkan ma ka jawaabi doonaa waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeeska ameerikaanka ah ee dahil taasoo si aad ah loogu lafaguraya xaaladda dalka iyo hubantila'aanta ay wajahaysa kooxda riddada soomaaliya waxaa ugu horrayntii warbixinta lagu daahfurayaa howlgalka cusub ee ay markan xarakada mujaahidiinta al-shabaab hayse furihiisa kaasoo soo bilowday tan iyo bishii shacbaan ee lasoo dhaafay laguna ugaarsanaya cadowga ku sugan labada shabeelle ilaa hareeraha caasimadda muqdisho waxayna jariiradu ka markhaati kacaysaa in mujaahidiintu ay la wareegeen magaalooyin muhiim ah ilaa haddana ay ku sugan yihiin iyagoo si aad ah u adkeeyey ammaankooda waxa uu dahiil caddaynayaa in gaalada caalamka in muddo ah ay isku dayayaan sidii ay u sii raagi lahayd kooxda riddada soomaaliya balse waxaa hadda muuqata dhammaadkeeda al-shabaab ayaana waddo dadaalla ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan magaalada muqdisho islamarkaana ay ka dhisaan dowlad islaami ah ayaa lagu yidhi qoraalka warbixinta mid ka mid ah falanqayaasha ku takhasusay siyaasadda afrika iyo arrimaha iskudhacyada oo ay jariiraddu soo xiganaysa ayaa sheegay in kooxda fadhigeedu yahay muqdisho ay ciidan ahaan noqotay mid liidata askarteeduna ay ku sugan yihiin xaalada iskudhexyaaca ah taasina ay sii siyaadinaysa ayaa la yidhi fursadaha ay mujaahidiintu ku sii hareereynayaan caasimadda soomaaliya reer muqdisho ayay sidoo kale warbixintu waxay sheegaysaa inay bilaabeen inay isdhaafsadaan hadalla isku mid ah taabanayana xaqiiqada waxa dhici kara muddooyinka soo aadan waana in masiirka kooxda riddada uu sii mugdiyoobaya xasanna uu xafiiskiisa isaga carari doono harcad waxaa darsigan oo kale horay ugu aragnay afghanistaan haddana waxaan aragnaa in mid la mid ah uu ka soo muuqdo soomaaliya waxaa sidaas lagu yidhi warbixinta uu daabacay wargeeskan ameerikaanka ah waxay indhuhu markan si aad ah ugu soo jeedaan masiirka safaaradaha shisheeye ee ku yaalla muqdisho si gaar ahaaneed kuwa maraykanka maadaama ay la kulmi karaan si la mid ah wixii ku dhacay kuwii ugu yiilay waddamada afghanistaan suudaan iyo naijer bartamihii bishii maars ee lasoo dhaafay sannadkan waxaa soo baxay warar sheegayey in safaaradda maraykanka ee muqdisho ay bilowday in shaqaalaheeda ay kala baxdo soomaaliya sababa ku aadan xaaladda amni xume ee ka jirta gudaha caasimadda albaabada faraha badan ee ku furan donald trump iyo xiriirada isdiidan ee ay isku hoos wada xukuumadda muqdisho ayay xoguhu sheegayaan in qayb ay ka yihiin waxyaabaha sii kordhin kara walaaca laga qabo in uu soo degdego burburka kooxda riddada soomaaliya oo ku dhowaad labaatan sano ay tabantaabinayeen dowladaha galbeedka marka laga soo tago warbixinta uu daabacay wargeeskan waxaa dhanka kale isa soo taraya maqaalada ay nashrinayaan macaahidda kala duwan ee ka shaqeeya waxa loogu yaro la dagaalanka argagixisada sida center for strategic and international studies oo saacadihii lasoo dhaafay baahiyey warbixin uu ku sheegaya in la wiiqi waayey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab masiirka maraykanka ee bariga afrikana uu ku jiro halis ballaaran machadkan oo uu fadhigiisu yahay maraykanka ayaa xogtiisa waxa uu ku sheegayaa in xukuumadda washington sannadkan laba kun shan iyo labaatan ay filan karta darbooyin xooggan oo uga yimaada dhanka mujaahidiinta al-shabaab warbixintan waxay xustay in xarakada ay jawaab adag ka bixisay islamarkaana ay kordhisay weeraradeeda ka dhanka ah maraykanka kadib markii uu donald trump safaaraddii maraykanka ee yuhuudda u raray magaalada barakaysan ee qudus weerarkii ay mujaahidiintu cagta ku mariyeen saldhiggii maraykanku uu ku lahaa gudaha kenya ee mandabey ayuu warbixintu si gaar ah hoosta uga xariiqaysaa waxayna sheegaysaa in weerarkaas maraykanka looga burburiye hanti gaaraysa in ka badan toddobaatan iyo shan milyan oo dollar waxa uu sidoo kale machadkan farta ku fiiqayaa in weerarada mujaahidiinta ee ka dhanka ah maraykanka ay sii kordhi doonaan haddii madaxa aqalka cad uu la soo baxa dhaqankiisii hore ee ahaa laynta dadka abriyada ah isagoo weliba adeegsanaya diyaaradihiisa kala duwan maadaama ololihii hore ee trump ee duqaynta diyaaradaha ay ka hortegi waayeen weeraradii laba kun iyo labaatan kuwaas oo lagu beegsaday xarunta maraykanka ee kenya haatan ma jirta sabab lagu aamino qorshe dambe oo wiiqi kara awoodda al-shabaab laba kun shan iyo labaatan waxayna u badan tahay in ay sii xoogaysan doonaan waa noqol ka mid ah warbixintan uu daabacay machadkan fadhigiisu uu yahay dalka maraykanka mar haddii sidan ay daraasaadku uga dardaarwarinayaan mustaqbalka xukuumadda washington ee geeska afrika waxay dad badan kaadsiimo ugu jiraan sida uu noqon doono masiirka kooxda ay ku ilaaliyaan gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho
mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadda islaamiga shabeellada hoose ayaa ka qayb galay munaasabad macad loogu soo xirayay arday ka tirsan beesha garre dafcadii lixaad oo ka kooban ilaa iyo lixdan iyo shan arday ayaa ka qalin jebisay machadka imaamu shaafici ee beesha garre kaasoo loogu magacdiray ashahiid biidnillaah abujaabir munaasabadda ayaa waxay ka dhacday deegaanka farsooli oo hoos tagaa degmada torotorow ee wilaayadda islaamiga shabeellada hoose mas-uuliin ka tirsan wilaayadda islaamiga shabeellada hoose oo uu ka mid yahay waaliga wilaayadda islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa ka qayb galay munaasabadda waxaa sidoo kale qayb ka ahaa suldaanka beesha gare waxgarad ganacsato waalidiin iyo culmaa'udiin kuwaasoo munaasabadda kelimado muhiima ka jeediyey ugu horrayntii ugaaska guud ee beesha gare ugaas xaaji cabdulaahi xaaji axmed iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beeshaas ayaa dhankooda bogaadiyey juhdiga iyo dadaalka xarakada ay ku bixisay ardayda u soo qalinjebisay beesha gare الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي أسوء مهدنا ilaa hakiinuu yeele muslim dad muslim ay oo diinood oos u halgenin gaalase la dagaalanin ilaa hakiinuu yeele maalin baa hal fahansaneen diin muslim iyo gaal wahba hal u kala bahsaneen alxamdulilah ilaa hakiinu fahansiiy oo diinaanu fahansiiy inuunu gaalo la dagaalanay jihaad fii sabiil fii sabiililaahi waqtigaan unu ka dhammaysanay wihi salmara waxaa hadda nu helmaansiiy jihaad fii sabiililaahi ilaahay waddanka ka hergeli alxamdulilah taday ilaahayaas ugu mahdina ilaahayaa ka mahadsan taas anataa sheekh waxaa kalaa sakataraa macadyaakun oo lehta hadda oo kii lehadkan ay wahwaan diin ilaahay in la baradaay oo laka camalfalaay ayaa saa u degta horta sideedii in la baradaay laka camalfalaay ayaa saa u deg iyaalka oo hasaa marna oo dawlad almaaniya hasaa arana waxyaalaa kale hasaa arana oo hadda u hor leh in oo kitaabka ilaahay sal iskuukuna ilaahay arkeen jihaad fii sabiilillaahi laka baarbaaray kunkan oo afgoy ertaad oogeen oo gaalada meel saareenay iyo ay ilmi yar yaroo sidin ahan oo kale ay waay ilmaha kun oo hadda afgoy ertaadka dagaalanaan leeyiin oo gaala meel saareen ilmi yar yar waay ilay maxaa yeele caqiidadooda sahan gaalada waa dowlada dowlad salmare dowlad gaala ay san ka dhex shire maamed siyaad barre oo almaaniisa dhaqa shiraysa ka dhex shire annaka meeshii ka weynaanay aada meesh ma ka weynaanahad waxaa ka weynaateen diintan ilaahay sharciga ilaahay la iskuukuna leeyahay macad la furaa leeyahay diin la isbaraa leeyahay ayaa ka weynaateen kunii diinood iyonay dalood anfeen allah adoo yeel oo gaalada la xisaabtaneen allah adoo yeel in macad la furaay oo ciyaal la aruuriyaay oo laka tababaraay amiirkan sheekh axmed aboo ubayda ayaa fikriddaas awalkeed keenay layir ilaahay miisaangiis miisaangiis aakhira miisaangiis allah u saar wax alla wakiil suubayaay fikrad u saakabaatay aheeday layir fikradii ka liibaanay naqata meel walba hadda oo ka socotaay ayaa naqata diintan qabiil baa ilaahay iska koryeele qabiilna wahbuus u yahay malaha diinima miska qiib kalaba horba saa taal haddana waa taalaa beesha karra waas adoo fidaa diintan inuun iskarab teegnahay diintan ilaahay kutubkan ilaahay oo wa kalimatullaahi alculyaa kalamada ilaahay in kor naqataay maal in naf in laka bihiyaay maal in naf in laka bihiyaay horaa u ballanqaan ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna diintan in maxanti iyone iyo hoog un ka beenaya ballanqaadna ballankuni un saaqaadna iyaalka kan waay oo un u wiin hortiina soconaa dad reerta adoo maray mana wahasiye dad hortiin socdaa mana dad reerta adoo maray mana wahas yeeshiin ilaahay diinis hal karab dhoogsado min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullaaha faminhum man qallaa nahbahu ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا kii shuhada kala oo kushahiid kii sugaaliyayna kala aaneen intaasaa diinta yaasu kora dhoogsanaa hantadan iyo hoogaan yaskabeenaa ilaahay kitaabis igun kora dhoogsanaay oo unka dadaalnaay diin ilaahay xaqa ay igun jihaad fii sabiilillaahi waqtigaan ilaahay ka dhig iguna ka faa'iideysanaay ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات واي فليتنافس المتنافسون إلهي آيدكس وها شيقالين إن دين تلو ترتناي وهي كل هو كان مسؤوبها وها وها كل وشرين بمعيب الدنيا إلهي بيسكود وهي تاي ملاها آه أنت هذا هذا ما عاد كان لعب برشر أو ليه لك بلا وإلا أفجو إرت هذا الفور رجع فور رجع هذا هذا ويرنا فور مال والب قال مال سارة سلفدا شبيلة هوس أنا شبيلة لا وهي كسؤالين wax hadda oo qarsan ma ay gaala markan iiba meel ii dhoogsatay aad laheen kuna murtadiin iyo soomaalida iyo gaalatan daba socdeen oo wareerro kan gudaayaasa la hadalaa wareerro kan horta wareerru may lan miir leh ma ay madaxweynuhu lalaahay lan wareerro ay lan wareer qabaayo koo kaleedoo usul maraykanka kalo usul wareerragoo kalo lamada wareer marka donald trump lan wareerro ay kagna wareerro lamada wareer hadda waan boodboodaal baa yihiin wareeragoo oor la buubi leer oor hurki la buubo oor markan boobuubu sunu fafadaaye fafadaaye oor baa la buubi bukoo arfadaaye baa leeya kurkan had siday ahaa murtaliintii ka reed ooyaa leesoo reed roora leesaay bal beersaa ka baha baa baa bal baa aqli kalaa bal deer afis in is eediya ama hagaay hafar yibidaay kuh ama kii ayna hadan hafar afis in is eediya ma bal baa ka aqligood inoo qaada gaala waab tabtii rooraal bay heesay muslimiin misiska dhiibtiina muslimiin misiska dhiibtiinayo maani ama ku isquursaday qoryaas adoo qaaday qoryaas kale waan sabaa usmeela diyaarsad adi noo toasting war saaka taba gaalada muslimiin saaka biiri si is dhiibi mujaahidiin si iska dhiibi halin halin la adoo qabasheeyay tiradin boqol iyo wamaa zaada moodanaysaa kii walba halin halin sa loo qabasheeyay saraakiil walba waa herina saraakiil walba wasan qabasheeyaa raggiisaa qabasheeyaay mas'adoo hara ilaa ilaa tawxiidkan ka qirtin reediina is dhoogin hadda si iska dhiibi gaalasaa ka taba مسلم اسكي ديبي هدي اد ولايد اسكي ديبتي واسلا دياراي ملا حتى دغالن ملودا فدال يو نيبس دها اد با دماتين ركس دغالناي oo ilaahay kutubis oo aqiide leh yaa u heeya gaalada gaalad kaladeed mani isa hartaay habeegoon miska bariigdiin adii beegaad sheeqaanaysa gaala saa kataba saa kataba gaalada gaalad saa dhaaf muslim saa kabiiri wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده قال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين أما بعد إله ما هاتسك له إلهي نقول من مكان كان شرفت له بيت كسأي وجوه شرفت له ضلاب شرفت له مرتد شرفت له واسن وين هاي نقبذ ganacsataan dhulaabtaan shicibkan beladaan alxamdulilah ilaah mahad iskale ilaahgiinuu kulmay meesha tag wahasaad sheeqaay kelimadda oo maaragtay qaabilsan nuqabada ayaa ka hadal heyaay unu dhashaan kunu kuni unu roorhaynay kunu kuni una haddii ilaahay ku roon yahay mustaqbalkan ay kunu dhalaan wareegheeye unubaha dhalno dhashaan ma ay dhashaan xaqiiqada ay kuna waaye kuna insha allahu tacaala nuqabada haddii unnahay waxaa ballan nu ay jaabaan shilin usasakaharna kunkana aska nafaqeynay dhalaan un dhalno un sabiilinay mashiri darbe fidhiyay dhalaaningaan xaqiiqda ay kunu insha allahu kunuka kana unu maaragtay haddii ilaahay maaragtay cumrigaan teersiyay kuna u noolnahay iyo kuna la mid ay dhalaan un dhalna kuna waaye dhalaam islaamka kan waaye kun kana ka faraxsannaha kii aan dhala derbiyaalkan fadhiyay ma ka faraxsan aha kana ilangay aane nuqabada kulli qalbigaana siday waay aada u faraxsannahay bulaabta waxaas u sheeqaay zuhair ibn abi salma gobay u siyara waxa aheeye waxa aheeye وكإن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا سورة اللحم والدم waxaa ka hadal heyay lankadee waxaa yare waka in taraa min saamitin wax badanoo aamusun isa artay badanaa laka mucjib isala liyaabte ama us hadalaay ziyaadatuhu ow naqsuhu fi takallumi in rag us yahay iyo in kale ama us hadalaay laiskartay intii kale shub us yahay dada dhanba rag leewe macbiislee la wudaay walaa la fadhiyaay teed waxaa la kala duwan yahay amii la hadalaay ziyaadatuhu ow naqsuhu fi takallumi waay maha yare haddana lisaanulfataa nisfun dhallinyarada qofka dhallinyarada ee ragga ay arabis bar waay wa nisfun fu'aaduhu barka kalena qalbigiisu aysa haryar markaan falam yabqa ilaa suurat allaxmi waddami so ii dhiig aysa hara so ii dhiigna faa'iida ma lahan cunuga yar oo inasaa dhoogsado khudbadanu akhriye boqolaal buurbuuranoo miisaankood siyeetan ay unu qiimo badan yahay waxaad lee ahay ardayee dhulaaday waxaad lee ahay أعيذكم جميعا بكلمات الله التامات من شر كل عين وهامة ومن كل شيطان لامة إله أذو مجنس أتكلية البني آدم إيو الإنس الجن بإله سبحانه وتعالى وصدوح الجواي ما شاء الله كان ما شاء الله إلهي مجنس أتكلية إن شاء الله تعالى هدي ونهاي أبيالك نقوة أي وها نولناها إن شاء الله تعالى هدي وهيك دميين فإيدتك أو نكانين أنسان هويسين قوشتك إنت لك كركيلس دور مصداق إن شاء الله تعالى وهاس هوس كيغناي جابينا هوس كيغناي لو يدور مصدو شرته بير مستعبنا إلا تعوان عضو مركن هذا وفرح سنهاي الله سبحانه وتعالى مركو سيد الشيء أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا جبريل وها أرك مال بولشي أصحاب تسدها وفرساي آيتي ساكت دكتة جبريل ملك ملائكة كمد أو وحي وحي يسألوا آمين وين نزل به الروح الأمين جبريل وحارك أدون حوشي أم مذو وآية مركي رسولك أخري يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وأموسر أد يا وأرك قحي أدونك هي حوشي هي أصحاب الرسول كمد أي وابور مركز وحي جبريل جبريل وحكي يا محمد لك سوء بور هي أيوه رسولك الله صلى الله عليه وسلم إنه عبد حوشي أدون حوشي أو مسلم هو شرف له markaasaa waxaa ka yara jibriil allah subxaana wa tacaala waxaasaa i waxyoode il ilaahay dartiis u boorte i jahannamo kuleeleed inkaas kulugna dhanka kan jahannama sikaloo ahlu janna u bashaareey lir xarakatu shabaab almujaahidiin awaal baa nu keysate waxaa waaye shid nusuub laama nuqod ceel nuqod maaragtay haddii ilaah waa maadi isbitaal nu sameey maadi maana waxaanu qabatay wax maaragtay quu anfusakum waahliikum naaran ehelkaayni baa naar nu badbaadiyeen maxaa yeele culuminu yeelan ehelkaayni aad ayaa mahadsa u celinaa ilaahay subxaana wa tacaala ha adoo ka abaalmariye ununa waa duugnaha waktigaa cariiri ah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قاله الله في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر إلى آخر الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bacdu salaam marka hore waxaad soo mahadnaqnay rabbi subxaanahu wa tacaala mahadnaqlaayuq ah kadib waxaa soo mahadnaqnay xarakatu shabaab almujaahidiin oo manaha ugu weyn amiirkeena abu cubayd ah waxaa kale soo mahadnaqnay wilayadan gobolka shabeelle hoos amiirkeeda ugu weyn abu cabdiraxmaan insha allahu jazaakum allahu khayr aljaza ayaan leenahay rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxaa leeyahay man laa yushkir innaasa laa yushkir illah qofkii ilaahay bani aadamku mahadnaqna ilahay musuu mahadnaqa insha allah waa mahadsantiinaan leenahay quruxdan tartankan nadiifkan fikir iyo dhaqaalay ka bixiyaan waa mahadsantiinaan leenahay intaas kadib waxaasuu mahadnaqnaay maclimiintii kuleelka iyo oonka iyo haraadka ardadan quruxda badan sunuu saareen ayagana waa leenahay maclimiin waa mahadsantiinaan leenahay intaas markaynu ku gudubnaay anig hadalkayma badan laba hadal bise waay mamas baday hadalka ugu horreeya waxaan leeyahay beesha kare waxaan leeyahay dufcaddan hadda imaamu shaafici dufcaddii lixaadsa qalanjibise kadayashaa mudannahay nin kastoo beesha kare u dhalada oo dhashiisa macnaha hadda waxbarasho u haysana derbiyaha ugu ciyaarhayin ciyaalkan kadayadaan leenahay insha allahu fariintaasaa waxaasuu diray beesha kare waxbarashada macnaha waa muhiim alcilmu nuurun waljahlu dulaalan manaa cilmiga nuur ardadan quruxda badana ilaahay manaa dmaan horta xafladood u dhoognay ikhtitaamkooda walaalyaalow nin kastoo muslim islaamnimo kor iska shirta ee manaha maana wax kuna aragheeye ka maseer weeye ka dayad weeye waxaan leenahay walaalow jiifka ka wal hormaray falyatanafas ilmutanaafisuuna ilaahay qur-aanka iska cad nimayaw hal tartamo reerka rafariin waxaasuu diray intaan manaa wax musun u tarto iyaalkan hadda lahdan iyo xoogaa laga sheeqe beesha kare manaa ballaawa u tahay maana wax usuu tarin malaha dhal badan u dhalna jahli ka abuurun waxbarasho la'aan ay derbiyaha dadka dhibhayana dhoogin insha allahu waxaan leenahay waalidiinta wax dhaleen ciyaalka manaa waxbarashadan halkeeyo fariinta taasaan leeyahay fariinta kale waxaasuu diraay gaalada maana hadda manaa tartanka manaa gaalada maana siraaci manaa xamla dagaalka socda ayaa manaa fariin suu diray gaaloy maana manaa gabalkaa waa dhacay gaalay maana gabalkaa waa dhacay ciyaalkii muqdisho madaxka naqad lehena sidan socodin insha allahu insha allahu waa leeyahay intii goor gooray tahay oo manaha xabadda rasaas idinka kordhaana waxaa leeyahay madaxweyneka murtadka xasan gurgurta uwiin sisdhii baa idin leenahay insha allahu ciyaal ciyaalkii muqdisho madaxka naqad lehayaan beesha kare u dhaladeen maana manaa dufcadood waxaa salag here degmada toortorow gaar ahaan manaa tuulada farsooley dekadii iyo riggii qabad lahay waa kuwan horta ay fadhiyey insha allahu waa le gaalooy intii goor goor tahay rasaasta korin hasagdhaan manaa wiilisha mujaahidiinta ee hadda saa baheen oo nabadoonada iyo salaadiinta saa hor socdin intii hidin cibaadna sisdhiiba insha allahu wanala dilkiin dilkiina waana inay sisdhiibtiin oo maan hadhiigkii nug badbaada ayaa ka shirtaay inuu idin dilnaa wax masag faa'iidno laakiin maana waxaas wax sag faa'iidnaay islaamnimadaasunu deeqta muslimnimadaasunu deeqta kitaabkan laa ilaaha ila allahasunu deeqta gaalo isdhiib gobolka hawaadha ayaan leeyahay fariintaan suu diray gaalada intaas muslimiintu muslimiintu muslimiinta waxaa suu diray waxaa leeyahay muslimiin ay doontaan maan waa tabtay jihaadka maanaa muqdisho taaganahay ilaa waxaa luu socday baytulmaqdis muslimiinta fadhiyiin oo qaacidiin ah ilaahay qur-aankiisu kuyidhi laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru ulidarari ilaahay us leeyahay qaacidnimada maanaa wax mastarto jannadan maanaa hadda soo nubriqeed hasalag faa'iidaysadaan leeyahay muslimiinta intaasoo suudarahay amiirkeena guud iyo manaha kii gaar ay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr aljazaa camalkii waa ku run sheegteen mirigeed maanaa kurudeenay insha allahu waxaan leenahay saa dhowaada jannatulfirdows idinka irsaaqo insha allahu gaalooy waa jabteen manaha gabdhaha muslimaadka oo kaalintood aan hilmaamay iyagna wax badan jihaadkan kashadaan waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayr aljazaa safiye ku dayada khadiija bintu khuwayla ka dayada إن شاء الله جهاد كان وحرمري قال واجبتي إيالك إذا قبل له ساعة سعودين ساكل رورا الله إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu dambayn munaasabadaasi waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo dhallinyarada soo qalinjabisay ku dhiirigeliyey inay la dagaalamaan jahliga cilmiga ay soo barteen ay naftooda iyo dadkooda ku anfacaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى أمها نقينا أولا وآخرا نوكل مي بيت كان سين نبضة النوى مقتهي كقيب قلنا حفلت ardadeena ay kusoo takharujayaan ilaahay subhana tacaala ku mahadsan bacda xamdulilahi waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka ka soo qaybgalay soo ajiibiyay xafladdaani ee juhdiga ku bixiyey ee ugu horeeyaan odayaasha iyo culummada iyo akhyaarta kale ee ganacsatada ilaahay subxana tacaala miisaanka xasanaadka alla u saaro xaqiiqatan meel laga qaybgalo oo mugtahay kelimo lagu yeesho waa meeshaan oo kaleeta waxaa weyaan meel ka fiican ma laha xaqiiqatan maxaa yeelay daayartaan muddadaas wax soo baranayay maanta gaari hadafkoodii iyo yoolkoodii in garabkooda la buuxiyayey waa arrin munaasab ah odayaasha iyo ganacsatada iyo dadka inergaradka ah meeshaan oo kaleeto waxaa la rabaa inay garabkooda buuxiyaan wiilashaan oo kaleeto waxna ku bixiyaan xaqiiqatan diinta ilahi subana taala koryeelideeda u dadaalkeeda dacwadeeda waxaana laga rabaa inaan mogta juhdi ku bixinno caqli iyo maalba inaan ku bixinaana laga rabaa dad anaga naga horreeyey waxaa diintan usoo dhibtooday ee soo gaarsiiyey meeshan hadda ay joogto dhiig badan ku bixiyey maal badan ku bixiyey caqli badan ku bixiyey maanta annagaa joogno annagana waxaa laga rabaa maanta mogtahay meesha aan joogno dadka naga dambeeyo inay mogtahay waxaa la rabaa aan gaarsiino oo risaalada nebi moxamed sal alay wasalam dadka naga dambeeya ay gaartaana laga rabaa annagana mas-uuliyadaana saaran qof kastoo muslim ah mas-uuliyadaa saaran dadka ka dambeeya inuu gaarsiiya la rabaa waddadan u ifiyay si dadka naga horreeyay ahaan jireenba intaas waan daarmi lahaa ikhwaani bacda alxamdulilaahi iyo dardaarankaas waxaa kale u mahadnaqayaa ardadii jazaahum allahu khayran iyagana waxaa weyaan xafladdaas dhammaystay muddada intaas la eg sabraayey juhdiga bixinaya ilahi subana taala ha noo barakeeyo wiilashaas yar ilahi subana taala cimrigooda iyo cibaadadooda allah u barakeeyo waxaa leeyahay waalidiintooda dhalayna ilaahi subana tacaala waxaa weyaan ha barakeeyo iyagana ee raalli ugu noqday wiilashooda in wax bartaan muddadaas waxa weyaan sabraan ku ilaalinaya la soo dardaarmay ilahi subana taala iyagana waxa weyaan miisaanka xasanaadka allah u saaro axibati fillaah waxaan rabaa dhowr kelimood insha allahu tacaala kulankan qiimaha badan inaan uga qayb galo kelimadda ugu horreya waxay tahay waxaan la dardaarmayaa odayaasha iyo hogaanka reerka dacwada dadka in la gaarsiiyo ogaada mas-uuliyada idinka saaran waa waxa odayaasha loo duubay waa waxa nabad waxaa weyaan jifo kasta ama waxaa weyaan beel kastaba nabadoonkay u duubanaysa waxaa ugu horreeyo waxa ugu horreeya maxay dadka ugu qabanaayo diintooda inuu ilaaliyo waxa ugu horreeyo oo dadka la rabo inuu u hayo waa diintoodan u ilaaliyo xifdu diin diintana maxaa lagu ilaalin karaa axibati fillaah qaabkee lagu ilaalin karaa diinta diinta waxaa lagu ilaalin karaa in dadka la baro marka hore in ummadda jahliga laga saaro in kooda mogtahay jaahilka ah wax la baro kooda aan tukanaynin in mogtahay salaada mogtahay la baro oo salaada waxaa waaya in lagu amro inuu tukado nabadoonka mas-uuliyada ka saaran maamul keliya ma ah inta uu mas-uulka ka yahay hadday laba boqol iyo konton iyo saddex boqol oo qoosi ahaan lahaayeen mas-uuliyada kaa saaran diinta inaad barto shay ugu horreeyo qiyaamo lagu weydiinayo ooya waa waxyaalaha lagu weydiinaya waay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof kasta waa la weydiin doonaa ma waxbaa la raaciyay qof kaste hadde ogow reerka waxay kuu doorteen waa inaad diin gaarsiisa ogow haddaad dayacdo amaamulaahi lagu weydiin doonaa haddaa arrintaa ka gaabiso oo qabiilka waxa weeyaan diin aa gaarsiin weyso oo dadka waxa weeyaan diin aa bari weyso oo dugsiya aa u furi weyso qiyaamo waxa waa lagu soo weydiin doonaa ilaahay subxaana taala hortiisa waxa weeyaan lagu keeni doonaa ah maalinta qiyaamo qof kasta waxa weeyaan waa la soo istaajin doonaa su-aalaa la weydiin doonaa marka haddaa ilaahay subxaana taala hortiisa soo istaaji maxaa ku jawaabi kartaa yaa naqiibow maxaa ku jawaabi doontaa marka arrintaas waan dardaarmi lahaa waa mas-uuliyaddeena koowaad inaad mugtahay u day mugtahay waxaa la rabaa arrintaas waxa weeyaan aad ku dadaashaana laydinka rabaa waalidiinta sidoo kaleeto iyo dadka indheergaradka ee reerka mas-uuliyaddaa saaran iyagana dad kastay dacwada u gaarsiin lahaayeen diinta u gaarsiin lahaayeen oo meelaha baadiyaha fogfog iyo tuulo kastaba dugsi looga oodi lahaa dadka diinta loo bari lahaa mas-uuliyadda idinka saaran qiyaamana waa la weyni doonaa nebi maxamed sal slam daarankiisina wuxuu ahaa balliquu canii walow aaya Ah, iga gaarsiiya ummadda aayad ba allah ka dhigay mas-uuliyadaas waa la weydiin doonaa insha allahu tacaala wax lagu dhaqaaqo oo dadka la gaarsiina diina ugu fiican wax lagu hadlo oo mogta dadka lagu hadlana diin iyo dacwa ugu fiican ow waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wa camila saalixan Ah, yaa ka wanaag badan ya hadal hadal lagu hadlo yaa ka fiican mogtahay hadalka dadka diinta ilahi subxana wa taala loogu yeeraayo hadalka mogtahay tawxiidka ilahi subxana wa taala loogu yeeraayo hadal shirki ummadda loogu digaayo hadal diinta waxa weeyaan dadka lagu koryeelaayo wax lagu hadla kaasaa u fiican ogaada marka odayaasha iyo waalidiinta iyo dadka ineergaradka ah arrintaasi mas-uuliyada idinka saaran waan kula dardaarmi lahaa insha allah taala in badanna waa la sheegay majaalisna waa laga sheegay haddee saas aysan noqonin xilalka ma- mararka qaarkood waa lagu cadaab mudanaya ogaada haddii dadka diin loogu adeegayo xilka la hayo oo diin lagu adeegayo waa lagu cadaab mudanaya ya saas ma xilka la haayo ee mas-uuliyadda la haayo ee qabiilka loo haayo haddii diinta ilahi subxaana wa tacaala loogu adeegi waayo waa lagu cadaab mudanaa ogaada war maantay goori tahay magtahay maantay mugtahay wa- u kula gudboon tahay maanta waqti haysataa xilka waxaa weeyaan lagu cadaab mudanine ilahi subxana wa taala diintiisa loogu adeego intaas waan daarmi lahaa waxaa kale insha allah tacaala aan la daarmi lahaa dhallinyarada maanta ilahi subxana wa tacaala fursad uu siiyey mugtahay inay ka faa'iidaystaan mixnadan waxbarashada ah ee loogu talagalay ee muddada dhowrka bilood ah ee wax soo barnaayeen ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo waxa aad barateen kow waxaa laydinka rabaa horta naftiina inaad mugta aad anfacdaan qofka mugtay markuu wax barto waxa kow uu anfacaya maxay tahay waa naftiisa ma jahliu ka baxayaa ilaahay subxaana wa tacaala ayuu garanayaa rasuulkiisa uu garanayaa aakhiro ayuu aqoonsanayaa soo ma ya naftiina inaa anfacdaan laydinka rabaa uma dadkii waxa weeyaan aad ka dhalateen ee ehelka ahaa ee waalidiinta ugu horeeyaan inaad anfacdaan inaad dacwada diinta ilaahay ugu yeertaan oo da'a bartaan ma aha cayaar cayaar ficiinna waxa weeyaan hadda waa ka soocantihiin waxaa uga soocantihiin maanta waxa weeyaan waa ka dawantihiin soo maha muddaa meel ku xaraysneedeen diinaa lidin baraya macalimiinaa lidin keenay cun cabbaa lagu lahaa waxbaa barinaysa waqtigaa lagu sameeyey fursaddaasaa hesheen waxa weeyaan dadka qaar aysan helin dadka hore diinta markay baran jireen waa safaraa loo geli jiray soo ma ya safaraa sahayaa la qaadan jiray safaraa loo geli jiray waa loo lugeyn jiray maanta guryihiina idinkugu imaatay marka adeeryaal ilaah idin barakay waxaa la rabaa diintaas aad barateen yaa la dayicin Ah, shalay meesha ha ka imaateen ha ku laabanina shalay intaa ka imaateen meel fog soo kama imaanin waxbaa laydin soo bari yaa la dayac- yaa la dayicin yaa la dayicin diinta ilahi subxana wa tacaala dadka xawayaan loogu yeero oo masaajida iyo khudub- khudbooyinka masaajida ha laga akriyo oo imaamyo masaajida ha laga noqdo insha allahu tacaala fursad kalena waa laydin raadin doonaa insha allahu tacaala waxaa la rabaa marka arrintaas waxa weyaan in la ogaa in la dardar fursad kalena waa lai- fursad kalena waa laydin raadin doonaa insha allahu tacaala arrintaas waxa weyaan kasoo dharaala jazakum allahu khayran wa akhiiran waxaan ku gebagabayn lahaa waqtiga kulul awgiis jazakum allahu khayran maanta waxaa socda dagaal u dhexeeyo mogtahay ilaahay subxana taala cadowgiisa iyo muslimiin udhexeeya aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaahi waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taaquut maanta dagaal labada safaa lagu kala jiraa qofkii muslimka ah ee maanta nool safkee ku jirtaa maanta ayu safin haada macnaha safkee ku jirtaa safkee labadaa saf safkee gelaysaa maanta kee lagugu tirinaya qofka waxaa la rabaa muslimka ah ee quyuurka ee diintiisa maanta u maseyraayo waxaa la rabaa inuu maanta mogtahay ufaqiisa iyo maskaxdiisa u ballaariyaa la rabaa labadaa saf maanta isweydiin naftaade safkay ku jirtaa nusuusta sharciga ah iyo aayadaha qur-aanka ilaahi subxana wa tacaala ee qur-aankiisa ku qoran intee mogtahay ma ku dhaqantaa oo ma fulisaa yee la hadlaayaan ma dad kale la hadlaayaan annaga aan ahayn ya يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم يا الله الله يا ما ضد أنا قاعد هنا الله الله قرآن كرت سيد الله الله أسويدين قرآنك أهي سنو يكتب تالك نو مكتب نو سارم waxaa ku qoran yee la hadlayan cidda ay la hadlayan yaa waay isweydiiyada qofkii oo muslimka ah ma dad anaga naga dambeeya la hadli doona ay la hadlaayaan mase xilligii nebi sal alay slam dadkii joogay ay la hadlaayeen qur-aanka ogow adigu kula hadlaaya adiga naftaada ka soo qaad inuu kula hadlaayo marka waxaa la rabaa maanta insha allahu tacaala sufuufta muslimiinta inaan buuxinno safka cadowga looga soo horjeedo inaan buuxinno gaalo way jabtay waa gabal sii dhacay insha allah tacaala way jabi doontaa wax kasto ee sameeyaan dhaqaalo kasta ay soo aruuriyaan iyo wax kasta ay xaj- ciidan kasta ay xajiyaan insha allahu tacaala way jabi doonaa ilahi subhana tacaala ballanqaadkiisa waxa weeyaan ayaan mugtahay aan dhab ah oo run ah way jabi doonaan insha allahu tacaala wa ina jundana lahum alghaalibuun ilahi subhana taala ciidamihiisa adkaanaayo ya ah ilahi subhana taala ciidamihiisa ya ah waa kuwa ku ciidanka ilahi subhana taala ma kuwa dimuqraadiyadda iyo gaalada iyo mabaadida gale u dagaalamaya ma ilahay ciidankiisa ah mase kuwa diinta ilahi subhana tacaala dadka baraayo ee diinta ilahi subhana taala xukumaayo ee diinta ilahi subhana taala u dagaalamaayo kitaabkan kitaabkan ilahi subhana taala inuu koonka lagu maamulo u dagaalamaya ajundilaahi ah labadaas kee jundilaahi ah kan kitaabka ilahi subhana taala u dagaalama ajundilaahi ah axibatii fillah marka waxaa lanagala rabaa inaan dadka muslimiinta ee dareemaan inay mog tahay mas-uuliyadda inay saaran tahay difaaca diinta mas-uuliyaddaa naga saaran maanta waxa weeyaan waa gaalo way jabtay ilaahay subhana tacaala ha u ziyaadiyo waa arkayseen maalmahan waxaa dhacaya wilaayaadka dhexdooda waa dareemayseen cadowga ilaahi subhana tacaala muddo mog tahay taagnaa ee magaalooyin jooga maanta ilahi subhana taala inuu ku xoreeyo dadka muslimiinta waxaa weeyaan oo ka dulqaaday allahu akbar meelo kalena waa rajaynayna insha allahu tacaala meelo kalena waa rajayn doonaa ilahay subhana taala inaan ka dulqaado axibatii filah halraw gaar ahaan beesha meeshaan degto waxaa laga rabaa inay mugta mas-uuliyad ay qaataan deegaanka in la saadaal uu makeniyey ganacsatadooda iyo dhallinyaradooda iyo odayaashooda inay mas-uuliyad qaataan sidii qabaa'ilada ay u qaateen jazaakum allahu khayran waa idinkaga mahad celinaynaa maandaxdaas mugta qorshihii aad samayseen oo mogtahay aad la degdegteen xoolihiina aad geyseen wiilishiina u geyseen jazaakum allahu khayr ilahay subhana taala ha idin barakeeyo marka waxaa la rabaa arrintaas inaan u kala harin war ogaada maanta safka muslimiinta ninkaan biirinin safka kale uu biirin doonaa ogaada ninkaan maanta labada saf mid ka muslimiinta aanan biirinin oo aan ka mid noqonin kan kale ayuu biirin doonaa la socdo marka ma noo ballanaa insha allah tacaala safka muslimiinta inaan biirinayno arrintaa insha allah tacaala waxa weeyaan ku dadaala jazaakum allahu khayran waana mahadsantihiin ilahay subhana taala waxaan weydiisanayna acmaashan u naga aqbalo alla waxaan weydiisanayna roob khayr qaba inuu nasiiyo maadaama koray lagu jiro الله ويديسنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan waxaynu halkan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii faafireebka warar oo aad caawa ku dhegaysateen qodobo kala duwan intaynu barnaamijka mid lamid hawada uga kulmi doono waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل